bismillah waxaan hadda joognaa magaalada ayrib ee wajaar south halkan waa magaalada ayrib ee wajaar south aad iyo aad baan ugu faraxsannahay in isgaarsiintii muddo dheer oo aan sugaynay ka bacday ay soo gaartay ayrib dhabtii isgaarsiinta waxaa weeyaan shay aad muhiim ugu ah nolosha bulshada hadday noqoto qof xanuunsan oo baabuur loogu wacayo hadday noqoto gabdhaha halkan ku umuli waayo oo la doonayo in la geeyo isbitaallada waaweyn in baabuurka loogu dalbo ama warkoodaba la helo xoolaha lumo ummadda mataqaanaa ee hadda telefoonnaday ku raadsataa meeshaan network lahaynna in badan bay ku qaadanay dhib ku noqonay qofkii baadidii hayay iyo qofkii baadida raadinaya si ay isu helayaan aysan jirin yacni si walba noloshu mar laga maarmo isgaarsiinta ma laha aad baan ugu faraxsannahay toddoba aag oo wajeer south ka tirsan bay hawshan ka socotaa xilligan hadda aan ku sugannahay dhabtiina dhul aad u baaxad weyn maadaama deegaanku uu aad u ballaaran yahay ayay furi doontaa oo isgaarsiintu gaarsiin doontaa waxaan u madnaxadnaqaynaa hay-adda communication authority ee waddanka kenya iyo shirkadda safaricom oo hirgeliyey toddobadan mataqaanaa goobood in laga hirgeliyo isgaarsiinta oo la gaarsiiyo ummadda isgaarsiinta aad iyo aad baan arrintaa ugu faraxsannahay